بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب طول القيام في صلاة الليل baabu bayaani xukmi tuuli اlqiyaami qiyaamkii dheeraantiisii xugunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fii salaati leyli salaatuleylka dhexdiisii oo salaatuleylkii dhexdeeda inuu dheeraado qiyaamka qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wa huwa abu ayuub alwaashiqiyu qaala xadaanaa shucbatu can اlacmash can abi waa'ilin can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal whuwa cabdالlahi bn mascuud weeyaan sallaytu maca الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama nebiga maciisaan tukaday leylatan habeen falam yazal kama tegin oo kama zuulin qaa'iman inuu taagan yahay nebigu xataa hamamtu ilaa aan ka hamiyey biamri saw-in xumaan arrinteeda yacnii arrin xun siinta oo la fadxiyo ayuu dabdiyey shamsudiin albarmaawi kitaabkiisa allaamicu sabiixa iyo idaafo ayb xataa hamamtu ilaa aan ka hamiyey biamri saw-in xumi arrinkeeda qulnaa waxaanu ku nidhi wamaa hamamta maxaad hammisay qaala waxa uu yidhi hamamtu waxaan hamiyey an aqcuda inaan fadhiisto wa adara annabiya sala allahu calayh ali wasalama nebigana aan iskaga tago meeshaa marka salaatuleylka in la fadhiistaa way bannaan tahay haddana wuxuu ku sheegay biamri saw-in arrin xun buu ku sheegayaa salaatuleylka in la fadhiistaana oo qofku istaagga ku tukanayo hadduu ku daalo inuu fadhi galo uu fadhiistaa inay u bannaan tahay ayaan ogsoonnahay sida ay tahay marka jamcinteeda ama wejgeedu waxaa weeyaan mukhaalafadaas a'immada waaweyn la khilaafayo amaba rasuulkii uu taagan yahay isagiina uu fadhiyo ayaa la xumaatay ayb sidaasuu shamsudiin albirmaawi uu sheegay oo wuxuu yidhi lianna fiihi tarka aladabi maca ala'immati waalkibaari wa suurata almukhaalafa daahirka marka mukhaalafa ku jirto suurad oo mukhaalafo muuqaalkiina sidaasuu markaa sidaa u yidhi ayb qaala xadaanaa marka meesha waxaa kaga deliishanayaa falam yazal qaa'ima nebigu kama tegin ilaa inuu taagan yahay marka hadduu isagiina daalay oo ku hamiyey inuu fadhiisto waa qiyaam dheer inuu ahaa marka waana tarjamada macnaheedana sidaas qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi can xusaynin can abi waa'il wahuwa shaqiiq bnu salma can xudayfata radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa idaa qaama litahajudi tahajudka hadduu isu taago uu u istaago min alleyli habeenkii yashuusu inuu marmarinayo faahu afkiisa bisiwaaki cadayga inuu marmarinayo sidaas oo xadiidkan baa marka waxaa la yidhi tarjamaday asaga say isu waafaqayaan xadiidku siwaaq iyo caday buu sheegayaa meeshaanna marka waxaa ku jirta duululqiyaam tarjamada qiyaam dheer bay sheegtay xadiidkuna wuxuu sheegay caday say isu qabanayaan marka ibnu rushayd alfihri waxa uu yidhi aladii cindii ana albukhaariya inamaa adkhalahu liqowlihi idaa qaama litahajudi sida ii muuqanaysa waxa uu yidhi imaamu albukhaari wuxuu leeyahay sida ii muuqanayso ibnu rushayd alfihri imaamu albukhaari wuxuu u geliyey xadiidkan tarjamadan idaa qaama litahajudidaas ay idaa qaama licaadatihi sidii nebigu uu yeeli jiray hurdada inuu ka soo kaco salaad tukado sidii caadada u ahayd markuu u kaco waqad tabayanat caadatuhu fi lxadiidi alaakhar caadadiisuna waxay ku caddaatay xadiidkii hore wa lafdu tahajudi maca dalika mushcirun bisahar lafdiga tahajudkuna wuxuu keenayaa ama uu dareensiinayaa soo jeed ayb walaa shaka ana fi tasawufi cawnan calaa dafci الnowmi fahuwa mushcirun biاlisticdaadi lilإطaalati cadayga la cadayanayana wuxuu keenayaa hurdadow kaa eriya oo qofka inuunan isku hurdin oo hurdada si aanu marka u seexanin oo wuxuu ku kaalmaynayaa marka soo jeedka intaasoo dhan marka waxaa laga faa'iidaysanaa idaalat alqiyaam macnahaasaa marka xadiidkan iyo tarjamadu say isu qabanayaanna sidaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa salaatu اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga salaadiisu ay ahayd wa kam kaana الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama yusallii min alleyl imisa ayuu nebiga habeenkii tukanayey ka tukanayay qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic alximsiyu qaala ahbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamzata qaala ahbaranii salim bnu cabdillaahi ana cabdallaahi bna cumara radia allahu canhuma qaal ina rajulan nin qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow kayfa salaatu leyli salaatuleylku waa sidee qaala waxa uu yidhi matnaa matnaa laba laba ragco fa idaa khifta subxa subaxa haddii aad ka cabsato fa awtir biwaaxidatin hal mid ku witri oo marka cadad iyo tiro uma aanu yeelin meeshaa unbaa marka labalaba u tuko mar allaale markii aad waa inuu kugu baryo ka cabsatana hal ragcoo witira kusoo khatin intay kuu ahaataba markaas daahirka xadiidkan waxaa ka muuqato cadad la-aan saasayna culimmadu u fahmeenay ku sheegaan qaala xadaanaa musadadun marka kayfa salaatu nebiyu marka waa tan matnaa matnaa waa marka xadiidkutaan waa tilmaama qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarhad qaala xadaanii yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can shucbata qaala xadaanii abu jamrata abuu jamra huwa nasr bnu cimraan addubaci weeyaan can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal kaanat salaatu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigu salaadiisu waxay ahayd alaaa casharata rakca saddex-iyo toban ragco ayay ahayd yacnii bileyli habeenkii buu u jeedaa saddex-iyo tobankaa ragco marka marna waxaa la yidhi waxaa lagu daray labada ragcee cishaha labada ragca oo uu salaatuleylka ku furfuran jiray xadiid abi hurayra ayaa tilmaamay nebigu intaan salaatuleylka bilaabin laba ragco oo khafiif ah ayuu ku furfuran jiray marka koob iyo tobankiisii marka labadaa lagu dara saddex-iyo toban bay isku noqotay marka waxaa kaloo la yidhi ibnu xajar taas horow isagu rajaxay macnaha labaad waxaa la tilmaamay ama la yidhi labada ragcee subaxa ka horeyso ayay ku dartay maadaama wakhti ahaan ay isku dhow yihiin koob iyo tobanka markuu dhammeeyo eesaa uu uga baxo waxyar kadib ayaa la addimayey markii la addimana labadii fajarka ayuu samaynayey waa isku dartay marka saddex-iyo toban bay ka dhigtay xadiid kalena wuxuu leeyahay saddex-iyo tobanba inuu ku witrin jirayoo abu daawud iyo qeyrkii ay warinayaanoo saxiix ah kaana yutiru bicashirin wa alaain nebigu wuxuu ku witrin jiray toban ragco iyo saddex toban iyo saddex ibnu cabdilbar marka wuxuu ku xambaaray macaanidaa kala duwan ayaa wuxuu gaaray inuu yidhaahdo xadiidka caaisha nooc idiraab inuu ku sheegaba maadaama uu iskhilkhilaafay xadiid ibnu cumar ee salaatu leyli matnaa matnaa baa ka raajaxsan buu yidhi laakiin sidaa uu yidhi maahane imaamu nawowi sida uu yidhi baa toosan in hadba xaalad lagu xambaaro kolna kow iyo toban inay qaalib u ahayd salaaddiisa marmarna saddex iyo toban inuu gaari jiray oo witirka ku gaari jiray haddii aan la dhihinba saddex iyo tobanku labadii waxaa lagu daray subaxa ka horreysay haddaanba la dhihin labada xadiid marka maxaa yeele caaisha waxaa la dhihi lahaa xadiidkeeda idiraab baa ku jira haddii hal makhraj intuu ku yimaada laysku khilkhilaafay dhowr qofood baa ka warisay marka dhowr qofood ninba sibuu uga wariyey xaaladna xaaladda kale way ka duwanayd sidaas marka in loo dhaafo lagu macneeyo sidaas ayaa wanaagsan ayb qaala xadaanaa isxaaqu huwa bnu raahuuya qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaam qaala ahbaranaa israa'iilu huwa bnu yuunus ibn abi isxaaq asabiici ayb can abi xusayn can yaxya bni wahaab can masruuqin qaal sa'altu caaishata radia allaahu canha can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama caaishaan weydiiye nebiga salaadiisa bileyli uu tukanaayey faqaalat waxa ay tihi sabcun wa tiscun sabcun toddobo iyo wa tiscun sagaal iyo wa ixdaa casharata kow iyo toban si waa ragcatay ilfajri marka laga reebo labada ragca fajarka marka laga reebo sabcun iyo wa tiscuntaa marka maxay ka wadaana marna toddobou tukan jiray waa salaadoo dhan marna sagaal buu tukan jiray marna kow iyo toban oo xadiidkii kalaa tilmaamayo saddex iyo tobanna nebiga kama badinin toddobana kama yaraynin toddobana kama yaraynin hoos ugama uunan dhigin saddex iyo tobanna kama badinin xadiidka abi daawuud ayaa sidaa dhahay kanna marka labadaa saddexda xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa tiradii nebiga uu tukan jiray qaala xadaanaa cubaydullaahi bni muusa wahuwa baadaam qaala akhbaranaa xundalatu wahuwa bnu abi sufyaan can alqaasim bni muxamed wahuwa alqaasim bni muxamed bni abi bakr can caaishata radia allaahu canha qaalat kana anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo min alleyli habeenkii alaaa casharata rakca saddex iyo toban ragco minhaa alwitru witirkaa ka mida iyo wa ragcataa alfajri iyo fajarka labadiisa ragco xadiidtan oo dhan marka macaanidoodu waa uun sidaas baabu qiyaami marka baabu qiyaami الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama min nowmihi wamaa nusikha min qiyaami اlleyli baabu bayaani qiyaami الnabiyi sal l slam nebiga istaagitaankiisii caddaynteediibuu u baab yahay min nowmihi uu ka kaco hurdadiisa uu ka kaco wamaa nusikha iyo wixii la nasakhay oo min qiyaamileyli qiyaamuleylki ah iyo wixii la nasakhay oo qiyaamuleil ah qiyaamuleylku markii hore waajibuu ahaa markii dambena waa la nasakhay xadiidka muslimna waa sheegayaa xadiid abi daawuudna waa tilmaamayaa markii hore waxaa soo degtay yaa ayuha almusamilu qumi leyla ilaa qaliila markii dambena waxaa lagu nasakhay ina rabbaka yaclamu aayaddaas oo calima an lan tuxsuuhu fataaba calaykum yaa lagu nasakhay ayb faqra'uu maa tayasara min alqur'aan markaas qofku intii uu kari karo uu awoodi karo inuu akhriyo ayaa la faray nebiga laakiin isagu fii xaqihi ma laga nasakhay mase fii xaqihi lagama nasakhin khilaaf baa ku jira wa bacdi alculamaa khusuusiyaadka rasuulka waxay ku daraan inuu qiyaamu leylku waajib ku ahaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisii yaa ayuhaa hoy almusamilu midkaan isduuduubayow qum istaag alleyla habeenkii istaag ilaa qaliilan wax yar maahane nisfahu mooyaane nuskiisa maahane nuskiisa mooyaane marka nisfahuda waxaa laga bedelayaa qaliilan in laga bedelo qumi leyla habeenkii istaag ilaa qaliilan wax yar maahane nisfahu ilaa nisfahu habeenka nuskiisa ma ahane macno kalena marka waa ku jiraa qumi leyla habeenkii istaag ilaa qaliilan wax yar ma ahane nisfahu istaag oo marka alleyla laga bedelo habeenka barkiisa istaag awinqus ama nuqsaamiyo yaree minhu niska xaggiisa qaliilan wax yar ka yaray hoos uga dhig ow zid ama kordhi calayhi cala nisfi niska ka kordhi waratil kala dhigdhig alqur'aana qur'aankii tartiilan kala dhigdhigid kala dhigdhig oo haboogsiinin qur-aankii kolkaad akhrinayso innaa annagu sanulqii waan ridi doonnaa calayka korkaaga qowlan qowl ayaanu ku ridi doonnaa qowlka oo taqiilan culus qur-aanka waa culus inna naashi'ata alleyli habeenka qiyaamkiisa inna naashi'ata alleyli ay inna qiyaama leyli habeenka istaagiisa masder in laga laqmayo naashia macnaha masder in laga laqmeeyo qiyaam laga cabiro ama waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo ismu faacil in laga laqmeeyo inna naashi'ata alleyli inna qaa'imata alleyli marka qaa'imaduna wuxuu waa sifo mawsuufkeedii la gooyey ay inna anafsa alqaa'imata fi leyli nafsadda istaagaysa habeenkii ayb hiya iyada ayaa ashaddu hiyadaa marka ama nafsaddii u cesho ama hiya waxaad tidhahdaa qiyaamkiiba u celi hiya qiyaamku ashaddu iyada ayaa waafaqid badan habeenka qiyaamka la istaago ashaddu iyada ayaa darnaan badan ee wad-an xagga waafaqitaanka iyada ayaa darnaan badan oo ku daran wa aqwamu iyada ayaa toosnaan badan qiilan xagga qowlka ayb yacni wad-antan marka iyo wiaa'an labadaba waa la akriyey maxay tahayna yacni habeenkii qiyaamkiisii qalbigii iyo naftii iyo jasadkii iyo qiraa'adii baa iswaafaqaya halmar macnuu marka saasay ka dhigan tahay oo qiraa'ada habeenkii la akriyo nafsadda ee qalbiga iyadaa waafaqi og jawgu waa degan yahay qofkii qof isu tus u soo kacay maahan waa qof isagii rabbigiibaa is og qiraan qur-aankiibuu akhrinayaa meeshaas marka muwaafaqa ka soo baxaysa inna laka waxaa kuu sugnaaday fi nahaari maalinka dhexdiisa sabxan faraaqan firaaqo nasasho ama sabxan dabaalasho iyo shaqaysi dawiilan dheer wa qowlihii iyo qowlka alle calima an lam tuksuu aayaddaasa markii hore tanaa soo degtay hal sano ka bacdi markay sidaan ku socdeen ayaa la nasakhay aayaddan dambe ee suuradda u dambaysay midda ugu horraysa waxaa u dhaxaysay sanno ayb calima an lam tuqsuuhu calima ilaahay wuxuu ogaaday an lam tuqsuuhu anhu sha'niya lam tuqsuu inaydnan koobi karin hu habeenka habeenka inaydnan cibaado ku koobi karin buu alla ogaaday oo aydnan karaynin fataaba ilaahay waa soo noqday calaykum korkiinna ayuu ku soo noqdayoo bitakfiifi oo idinkula soo noqday fudayd ee faqra'uu akhriya maa wixii tayasara fududaaday oo min alqur'aani qur'aan a akhriya calima wuxuu ogaaday alleh anhu sha'niye awalna waa ogaa dabcan waa muujiyey ayb an sayakuunu anhu shaniya sayakuunu inuu ahaan doono mardaa kuwa jiran minkum idinka inay idinka mid ahaan doonaan wa aakharuuna iyo kuwo kale yadribuuna soconayaan fil ardi dhulka korkiisa soconayaan yabtaquuna ay raadinayaan min fadlillaahi ilaahi fadligiisa iyo wa aakharuuna kuwo kale inay idinka mid noqonayaan buu alla ogaaday yuqaatiluuna kuwaasoo dirirayaan fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa ee faqra'uu akhriya maa wixii taysara fududaado minhu min alqur'aani ka mida meeshaan marka waxaa la leeyahay dad waxaa idinka mid noqon doono kuwo jiranaayo qiyaamuleylku ou dhibaayo waxaa idinka mid noqon doono kuwo jihaad ku jiro oo qiyaamuleylku ou dhibaayo oo tabaysi iyo dagaal iyo jihaad iyagu markaa ku jiro waxaa idinku jira kuwo safar ahoo xalaal raadsanayo tijaare iyo waxaa ku jira yaa idinka mid intaa marka ilaahay markii hore waa yahay waaba ogaaye muxuu markii hore uga dayi waayey markii hore waxaa la yeelaya laba macnoba waa ku jiraan macno waxay tahay in iyaga la tababaro oo horta yacni xaalad adag intay soo maraan wixii kale marka ay u fududaato xaalad labaad oo ajarkiina in loo badiyana waa ku jirta xaalad labaadoo kalena marka meesha waa taallaa inay ilaahay u shukriyaan allihii culayskaas iyo takliifkaas aadka u daran ka qaaday oo haddana fadligiisii aan ka wada qaadinee sunno uga dhigay mar walba inay u mahad celiyaan marka ilaahaas oo axkaamta sidaa u yeelay labadaa marka waa ku jiraan wa aqiimuu oogaa salaata salaada toosiya wa aatuu siiya azakaata zakada wa aqridu llaaha ilaahay amaa hiya qardan amaa xasanan wanaagsan yani amaaha waxaa laga wadaa marka wax hormarsada ilaahay wax idinkugu badiya hadhow marka wamaa wixii tuqadimu aada hormariseen oo lianfusikum nafihiinna aada u hormarinaysaan oo min khayrin khayr ku bayaansan oo khayr ah tajiduu waad helaysaan hu kaas cindallaahi ilaahay agtiisa huwa isagu khayran ayaad heli doontaan isagoo khayr badan wixii aad bixiseen ka khayr badan wa acdama weynin badan ajran xagga ajriga khayrantaan marka waa ismu tafdiil waxaa laga laqmaynayaa marka afcalu tafdiil khayran waxaa weeyaan yacni ka khayr badan mimaa dafactum ayb wa acdama weynin badan waa afcalu tafdiil iyada waa acdama ajran xagga ajriga khayrantaanna marka waa mafcuulkii labaadee tajiduuhu waay wajadada mafcuulkeeda labaad midkeeda koowaad waa hu khayrantana mafcuulkii labaad huwadan waa damiirulfasli oo laa maxalla lahu min alciraaq isaga markaa yacnii kii damiirulfasli kuufiyiintuna cimaad ay dhihi jireen qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxauu yidhi qaala bnu cabaasin radia allaahu canhuma nashaa ina naaiatina naashi'ata leyli buu rabaa inuu fasiro nasha'a qaama waa istaagay bilxabashiyati luqada xabashiyada marka ina naashi'ata leyli nasha'a qaama waaye naashi'a maxay noqonaysaa alqaa'imata nafsadii istaagaysa ama qiyaamka lagu fasiro bilxabashiyati buu yidhi marka baxdi weyn baa meeshaan jiro qur-aanka ilaahay maku jiraa kelmad aan carabi ahayn maku jirtaa imaamu shaafici wuxuu yidhaha kuma jirto bideliili ilaahay wuxuu yidhi qur'aanan carabiyan walaqad naclamu annahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wa hada lisaanun carabiyun mubiinun taa waxay keenay buu yidhi wax aan af kale kelmad aan carabi ahayn kuma jirto middan hadda waxaa laleeyahay nasha'a qaama waayo bilxabashiyati baa la yidhi meeshaas marka culammadu waxay yidhaahdaan waa min baabi tawaadu tawaafuq luqadii xabashiyada iyo luqadii carabiga iswaafaqay kelmaddan isku waafaqay ee maahan qur-aanka inuu inta carabi ka baxay xabasho luqad u doontay ma aha macnuu marka sidaas marka mucarab baa la yidhaha kelmadda carab hore aynan u lahayn oo lasoo geliyey mucarab baa la yidhaha marka waxay baxtiyaan usuulufiqigana waa lagu baaraa hal fi lqur'aani mucarabun qur-aanka dhexdiisa ma ku jiraa kelima mucaraba kelima mucaraba marka haddii la yidhaha waa kelimadaan asal carabi ahayn luqad kale laga soo qaatay isticmaalkeedii marka carabtii oo ku dhex faafay ma ku jirta marka imaamu shaafici saasoo marka ayb wiaa'an qaala muwaaqaatan waafaqitaan lilqur'aani la waafaqo ashaddu muwaafaqatan lisamcihi ashaddu mid darnaan badan muwaafaqatan xagga waafaqidda lisamcihi maqalkiisii iyo basarihi araggiisii wa qalbihiba oo waafaqo liwaaiuu macnaheedana liwaafiquu qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanii muxamed bnu jacfar can xumaydin annahu samica anasan radia allaahu canhu yaquul kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yufqiru inuu afuraayey min ashahri bisha xataa nadunna ilaa aan malayno allaa yasuuma inuunan soomaynin minhu shahriga aanu ka soomaynin yani siduu u wado yani nebigu waa afuraayo ilaa aan isniraahno talow bishaan nebigu ma soomi doonaa wayasuumu waa soomaayo xataa nadunna ilaa aan malayno allaa yufqira minhu shay-an inaanu afurayninba bishaan wax ka midaba inuusan afuri doonin yacnii siduu u wado soonka soonka ayaan waxaan islahayn oo u soomaayo u soomaayo bishaan amau soon uun ugu diiraa marka oo bishaanba aanuba afurinba wa kaana wuxuu ahaa nebigu laa tashaa'u inaadan doonaynin an taraahu inaad aragta min alleyli habeenkii musalliyan isagoo tukanayo ilaa ra'aytahu waad arkaysa walaa naa'iman isagoo hurdo na ma doonaynin inaad aragto ilaa ra'aytahu waa arkaysa yacnii nebiga haddaad istiraa isagoo hurdo aragna waa arkaysa isagoo tukanaya oo soo jeeda aragna waa arkaysa meeshaa marka maxay ku tusee habeenkoo dhan nebigu inuunan tukanaynin habeenkoo dhanna inaanu jiifin marka salaadiisa waana tukanaayey waana seexanaayey marka qiyaamkii nebiga sidaas u ahaayo waana hurdaayey waana soo toosayey taabacahu sulaymaanu wa abuu khaalidin alaxmar can xumaydin sulaymaan iyo abuu khaalid nusqadu waxay leedaha waa abuu khaalid waaw ayay sugaysaa laakiin waxaa la yidhi markaa nusakha qaarkood waawdaas ma sugaayaan taabacahu sulaymaanu abuu khaalid ay leedahay sidaa marka haddii la yidhaha abuu khaalidka laftirkiisa sulaymaan magaciisa la yidhaha abuu khaalid oo abuu khaalid alaxmar magaciisana waxaa la yidhahdaa sulaymaan ibnu xayaan sulaymaan ibnu xayaan ayaa magaciisa la yidhaahdaa qaar culimmada ka midana waxay yidhaahdeen waawdaanu waa jirtaa muqaayarayna faa'iideynay sida cadafkuba uu faa'iidey jiray macnaheeduna waxaa weeyaan taabacahu sulaymaan ayaa mutaabaceeyey huwa sulaymaanu bnu bilaal wa abuu khaalidna nin kala waayo isaguna abuu khaalid alaxmar can xumaydin labadaba marka waa la yidhi ibnu xajarna marka waa tilmaamay isaga laftirkiisa oo wuxuu yidhi kadaa habatat alwaawu fii jamiici ariwaayaati alatii itasalat lana facalaa hada yaxtamilu an yakuuna sulaymaan huwa bnu bilaal kamaa jazama bihi khalaf ويxtamilu an takuuna alwaawu zaa'idatan inay tahay min anaasikhi naasikha inuu ziyaadiyey faina abaa khaalid alaxmar ismuhu sulaymaan waxadiiثuhu fii hada sayaأtii mawsuula fi kitaabi الsiyaami in sha allah waana soo maray meesha marka waawda inay sidaa tahayna waa la sheegay waawdan marka ada xaraf cadaf markay tahay waawdu asal macnaheedu waa maxay asalka yanii waawda macnaheedu waxaa weeyaan waa muطlaqu اljamci wa tufiidu اlmugaayarata waxayna faa'iideynaysaa kala bedelnaan macduufka iyo macduufu calayhi inay kala bedelan yihiina waawda ay tusay asal saasa u ah oo haddii la yidhaha jaa zaydun wa camrun zayd iyo camar isku mid maa labay kala yihiin marka laakiin mararka qaarkood bay ka baxdaayo waxaa la yidhaha waawdaani waa yani laa tufiidu اlmugaayara waa cadafkuna waa cadfu tafsiir kii hore ubaa la fasiray waa cadfu tafsiir laba qof marka hadday doodo ay midna u yidhaha waawda muqaayaray keenaysaa ka kalena uu yidhaahdo maya hadda waawdaani muqaayara ma keenaysa waa tafsiir ninka tafsiirka sheegaayo qaraa-in iyo xujo iyo waxbaa laga raboonaya cadafku marka alaslu waxaa weeyaan xarafka cadafka muqaayara haddii marka muqaayarada la waaya waxaa loo baahanayaa marka in la yidhaha cadfu tafsiir waayo iyo min baabi waxaa weeyaan waxay yidhaahdaan say dhihi jireen calaftuhaa maya kadiban wamaynan kadiban wamaynan bayd ay ku jirtaa jir kadiban iyo wamaynan labada kadiban iyo wamaynan isku macnoa kadiban iyo kadiban laawa waawdan marka waxay leeyihin waa iska tafsiir ayay u timid hadda kala bedelnaan ma sheegayso baabu caqdi shayطaani calىa kaafiyati الra'si idaa lam yusalli bاlleyl baabu bayaani caqdi shayطaani shayطaankii gunudiisii guntintiisii xukunkeedii ayuyani caddaynteediibuu u baab yahay calaa kaafiyati ra'si madaxa luquntiisa ama qoortiisa uu ku gunto idaa lam yusalli billeyli qofka hadduunan habeenkii tukanin yani qofkii aan habeenkii tukanin habeenk shayطaankii ayaa luquntiisii ayuu wuxuu ku xiraa gunud iyo guntimo ayuu ku xiraa guntimahaas caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malikun can abi zinaad huwa cabdullahi bnu dakwaan can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu calayh waali wasalama qaal yacqidu shayطaanu shaydaanku wuu guntayaa calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qoortiisa ayuu ku guntaa oo ku xiraa yacnii qaafiyada laftirkeeda maaha inuu guntaayo qoorta inuu xiraayo maahane waxba uu ku xiraa waxaa marka timihii miyaa ma wax kaloo meelo kale ka soo qaada miyaa intaba waa layii idaa huwa naama hadduu seexdo talaata cuqadin saddex guntin ayuu ku xiraa yadribu wuxuu yeelayaa calaa makaani kulli cuqdatin guntin kastaa booskeeda wuxuu yeelayaa calayka leylun qawiilun saasuu yeelaya calayka korkaaga waxaa qabsataa ood ogaataa yani calayka leylun calayka waxaa dushaadaa leylun habeen baa korkaaga dawiilun dheer ee farqud seex calayka iyo leylun marka mubtadi khabar in laysku siiyo waa iska bannaan tahay waxaa kaloo ka fiicanba in la yidhaahdo calayka leylun qawiilun in laga dhiga markaa ficil caamil in lasoo qadaro ay baqiya calayka leylun baqiya calayka waxaa kuu haray leylun habeen ayaa baaqi noqday dushaada baaqi ku ah habeenka oo dawiilun dheer ee farqud iska seexaniya taswiif ayuu shaydaanku marka uu ku dhibayaa dadka taswiif weli lama gaarin waa dhiman tahay weli habeen baa kuusii harsan iska macaansoo seexo taswiifku marka culimmadii hore waxay dhihi jireen salafka kelmad yacnii kaxun sawfa ma jirto yani kelmad kaxun waxay ka wadaan sawfa waa taswiif waa yeeli doontaa waa samayn doontaa kan baad yeeli doontaa waqtigiina marka waa ku dhaafaya fa in istayqada hadduu soo tooso fadakara allaha ilaahay xuso in xallad waxaa faydmayo cuqdatun ay guntin ayaa furmayso ayaa furantay fa in tawada'a haddii uu weysaysto in xallad cuqdatun guntin ayaa furantay oo furmayso ayb fain sallaa haddii uu tukado inxallad cuqdatun guntin ayaa furantay oo furmayso fa asbaxa wuxuu ahaanayaa qofkii uu soo waabariisanayaa nashiitan mid firfircoon isagoo ah dayiban nafsi nafsadiisu wanaagsan tahay wa ilaa haddii kale asbaxa wuxuu soo toosayaa khabiidan nafsi nafsadiisu iyadoy xun tahay kaslaana caajis uu yahay isagoo markaa caajis ayuu kusoo kacay cuqadkan iyo guntimahan culamada waxay yidhahdeen qaarkood xaqiiqa miyaa maseba majaaz guntimo la yaqaano mau ku xirxirayaayo si xaqiiqo oo la arkaayo mase waxaan marka waxaa laga wadaa taswiifkiisa iyo sheekadiisa iyo waxyaabahaas baa laga wadaa intaba waa la yidhi xaqiiqadeeda haddii loo dhaafana waxba ma ba-ayan bal xaqiiqadeeda inay tahay axaadiid badanuu keena marka calaa kaafiyati ra'si axadikum xablun fiihi alaaa cuqad xarig buu sheegay midkiin luquntiisa xarig ayaa ahaanayo saddex guntimood markaas leh oo sidaan macnahaas marka xaqiiqada in laysaga wadaa roon qaarna waxay yidhaahdeen waaba waxaan saddexdan guntin la sheegaayo kinaayo waayo waxaa laga wadaa cunto iyo cabid iyo jiif cunto iyo cabid iyo jiifaa laga wadaa saddexdaas ayaana qofka cibaadada ka daahiyo oo ka ta'aquriyo qaara saas yidhi laakiin hadda xadiidkan xablun iyo jariira jariiratun iyo waxyaabahaas dhan baa soo aroortay ayb waciidkan marka waciidkan ma wuxuu ku soo aroorayaa oo ku imaanayaa qofka salaadda subax hataa aan kicin mase ninkuu salaad subaxba ha u soo kacee ninkaan salaatuleyl kicin oo dhan ayaa sidaan yaa uu ku soo aroorayaa wailaa asbaxa khabiida nafsi kaslaan wuxuu yidhi waqaala bnu cabdilbar haada damu yakhtasu biman lam yaqum ilaa salaatihi wadayacahaa xadiidkani wuxuu gaar u yahay buu yidhi qofkii aan u istaagin dayacayna salaadiisa amaa man kaanat caadatuhu alqiyaama ila salaati almaktuubati qofkay caadadiisu ahayd salaadda faradka inuu u kaco ow ila naafilati ama sunnadiiba inuu u kaco bileyli yani habeenkii faqalabathu caynuhu ishiisii ay ka qaalib noqotay fa naama seexday faqad habata waxaa sugnaaday ana allaha yaktubu lahu ajra salaatihi wanowmihi wa nowmuhu calayhi sadaqatun wuxuu leeyahay qofkii caado u lahaan jiray oo hurdadii ay la tagtay caado u lahaa inuu salaad subax u kaco ama salaatuleylka u kaco aan habeen habeenada ka mida kicinee hurdadu ay la tagto bal waxaaba la shay in ajar loo dhigaayo qofkaas hurdadiisuna inay u tahayba sadaqo marka xadiidkaabaa wuxuu tusayaa buu yidhi ninka laga hadlayaa ay tahay inuu yahay nin dayacaad sameeyey wa qaala aydan zacama qowmun ana hada alxadiida yucaaridu qowlahu sal l salam laa yaquulanna mas'alo kale waxay qaar baa waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuu ka hor imaanayaa xadiidkii nebiga uu yidhi laa yaquulanna axadukum khabufat nafsii midkiin iyounan dhihin nafsaddaydii baa xumaatay ee halkaana asbaxa khabiita nafsi kaslaan ayaa la yidhi walaysa kadalika buu yidhi lianna annahya inamaa warada nahyigu wuxuu ku soo arooray can idaafati almar'i dalika ilaa nafsihi karaahatan litilka alkelima nahyiga laa yaquulanna axadukum khabufat nafsii nafsaddiisa inuu khubfi u idaafeeyaa la diidayaa taasaa laga reebay isagu inuu u idaafeeyo nafsaddiisu nahyiga xadiidka saas waay wa haada alxadiidu xadiidkanna waqaca daman min ficlihi ficil ayuu eedaynayaa xadiidkanna labay kala noqonayan soomaha marka ficilkan waa xun yahaa la leeyahay qofkan uu sameeyey midkaanna waxay tahay war hebelow nafsadaydiibaa xumaatay ha dhihin adiga oo fool xumaatay ha dhihin labadaas saas u kala xambaaran ayb walikullin min alxadiiaynina wajhun buu leeyahay wa qaala albaajiyu abulwaliid albaaji laysa bayna alxadiiayni ikhtilaafun liannahu nahaa can idaafati dalika ila nafsiba ayuu reebay likowni alkhubfi bimacnaa fasaadi iddiin khubfigu waa fasaaduddiin wa wasafa bacda alafcaali bidalika taxdiiran minha wa tanfiiran waxau ku sifeeyey nebiga afcaasha qaarkood khubfi inay tahayna si dadka looga eriyo xumaanteeda loo caddeeyo qultu taqriiru lishkaali annahu sala allahu calayh ali wasalam nahaa can idaafati dalika ila nafsi nafta in loo idaafeeyo diiday fakullu maa naha almu'mina an yudiifahu ilaa nafsihi nahaa an yudiifahu ilaa akhiihi almu'min yani waxaa imaanaya buu leeyahay nebigu wuxuu reebay qof inuu nafsadiisa khubfi u idaafeeyo ayaa laga reebay nafsadiisa waxaa lamida nafsadda walaalkiisa walaalkii nafsadiisana inuu khubfi ku sheega ma aha iyadana ilaa nafsadaada iyo nafsadda walaalkaa isku mid waaye waqad wasafa sala allahu calayh waali iyadoo sidaa ay jirta marka ayaa nebigu wuxuu tilmaamay haadalmar-a qofkaani bi haadihi sifati buu ku sheegay fayelzamu marka waxaa ka laasimaya meeshaa marka jawaasu wasfinaa lahu bidalika limaxalli ta'asi meeshaa marka wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ku sifeeyey qofkan sifadan khubsiga ah meeshaa marka waxaa ka baxaaya inay bannaan tahay annaguna inaan ku sifeyno meeshii nebigu uu ku sifeeyey lita'asi nebigiisaan ugu dayay wayaxsulu linfisaalu fii ma yadharu biana annahya maxmuulun calaa maa idaa lam yakun hunaaka xaamilun cala alwasfi bidalika ka tanfiiri wataxdiiri marka waxaa la dhahayaa taas laftirkeeda nebi in looga dayda lama diidaayee laakiin waa inay qofka ku xambaartaa ficilkaas xun inuu dadka ka eriyo ama dadka ka canaanto tambiihaad tambiihaadkaana waa muhim xadiidka macnihiisa ay muhim u yihiin meeshan waxaa la sheegay calayka leylun qawiil iyo habeenkii markuu seexdo iyo ayaa layidhi hurdada maalintii iyada ka war wuxuu yidhi alأwalu dikru اleyli fii qowlihi calayka leylun daahiru اkhtisaasu dalika binowmi اleyl wahuwa kadalika habeenka hurdadiisii laakin laa yabcudu an yajii'a milhu fii nowmi nahaar ka nowmi النوم xاaلة الإبراad مثلا وlا سيما عlى تفsير البخاaرiيi min أن المuراada بالxadيiث الصلاaة المفروض yعnي wuxuu yihi maalinta hurdadeedan in lagu xambaaro waa iska dhici kartaayo qof baa wuxuu isdhihi karaa duhurku waa dhiman yahay iska seexo ibraad waa la qabooji doonaa hurdadii marku saa u seexdo shayطaanka inuu la tegsiiyaa dhici karta waa iska soo geli karta ثاaنيha iddaca بن الcرaبي أن البخاaرiيa أوmأ huna إlى وuجوbi صلاaة الleyل meeshaan wuxuu sheegtay ibnuulcarabi bukhaari inuu u iisha salaatuleylku inay waajib tahay oo yacqidu shaydaanadaas wa fiihi nadarun faqad saraxa albukhaariyu fii khamisi tarjamatin min abwaabi tahajud bikhilaafihi xaysu qaala min hayri iijaabin baa soo marnay tarjamadaas min hayri iijaabin baanba soo marnay meeshaasaa caddaynaysa bukhaari inuuna waajib u arkin ayb aduu marka ibnu cabdilbar iyo aataar xasanulbasri iyo laga sheegay buu sheegada akhrin badan ثالثها تنبيهa سدxاad qad يdن أنa بyna hذa الxadيiثi والxadيiث الآtي في الوكاaلة من xadيiثi أbي هurيرةa الذي فيihi إنa قاaرئa آية الكuرسiيi عinda نومhi laa yqربhu الشhayطاaن مcاaرaضة xadيiث kalaa jira marka dhahay ninku hadduu آيaةالكuرسi أkriyo شhayطاan uma soo dhowaado soo maahayn qofkii آيaةالكuرسi أkriyo شhayطاan uma soo dhowaado waxaa dhici karta qofka intuu aayatulkursi akriya haddana uusan habeenkii soo kicin wax salaada uunan u soo kicin halkanna marka waxay leedahay shaydaankii baa guntimo u xiray halkaana waxaa la yidhi aayatulkursi hadduu akriyey shaydaan ma ugu soo dhowaanay kayfa aljamcu wuxuu yidhi walaysa kadalika lianna alcaqda in xumila cala alamri almacnawiyi iyo ayb haddii lagu xambaaro lianna alcaqda in xumila cala alamri almacnawiyi haddii lagu xambaaro wاlqurbana calى اlamri اlxisiyi lagu xambaaro wakada alcagsu falaa ishkaala haddii arrinkan macnawi laga dhigo oo shaydaanka guntimaha uu xeraayo qurbigiina markaa laga dhigo xisi oo shaydaankii soo dhowaanayo ninkii u imaanayaba dee wax ishkaala ma jiraayo isagoo shaydaankii aan u soo dhowaanin ayuu macnawiyan u waswaasi karaa id laa ylzamu min sixrihi iyaahu maala an yumaasa waxaa kaloo imaan karto waxaa guntimahan shaydaanku uu xiraayo oo uu qoorta u gelinayo waa sixir marka inuu sixrona ma ka dhalanayso ilaa ilaa inuu taabto qasab inay tahay yani isagoon taabanin oo u soo dhowaanin ayuu sixirkiisa ku tuuri karaa marka mau soo dhowaaninna waa saxiix guntimihiina waa ku sixrayna waa saxiix marka waa dhece raabicuhaa kan afaraad dakara shaykhuna alxaafid abulfadl bn اlxuseyn alxaafid alciraaqi fii sharxi tirmidi wuxuu ku sheegay ana sira fi istiftaaxi salaati اleyli birakcatayni khafiifatayni almubaadaratu ilaa xalli cuqadi shayطaan sirta ku jirta laba ragcoo deg dega in loo boobsiiyey waxay tahay shaydaankii guntimihiisii oo dhan baa in deg deg loo furo la rabo ayb khaamisuhaa kan shanaad inamaa khusa alwuduءu bidikri liannahu اlgaalibu wailaa faljunuubu laa yaxullu cuqdatahu ila اlimtisaal yacnii wuduuga iyo weysaqaadka waxaa loo sheegay qaalib ahaan wailaa qofka junubkaa weyse keliya kuma filna inuu qubaystay uga furfurma saadisuhaa laa yatacayanu dikru shayun maqsuusun laa yujziu gayruhu ayb laa yatacayanu dikru bishay ya lidikri waa dikri way dhigaan laa yatacayanu lidikri shayun maqsuusun laa yujziu gayruhu bal kullu maa sadaqa calayhi dikru اllaahi ajza dikriga la sheegayana marka ay uga furmaysana dikri khaasa maahan ay dikriyo ou la imaado waa uga furmaysa oo dikri ilaahi ah ayb qaala xadaanaa mu'ml bnu hishaami qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanaa cawfun huwa cawfu bnu abi jamiilata alacraabiyu hiqat rumiya biاlqadari wالtashayuc akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi الsita qaala xadaanaa abu rajaa wahuwa alcuطaaridiyu abu rajaa alcuطaaridi magaciisa cimraan bnu milxaan ayaa layidhaha qaala xadaanaa samuratu bnu jundub radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu ka yidhi fi ru'yaa ru'yadii qaala waxauu yidhi ama aladii yutlaqu ra'suhu midka madaxiisa la dilaacinayo la jejebinayo bilxajari dhagaxa lagu burburinaayo fainahu ya'hudu alqur'aana qur'aanka ayuu qaadanayay fayarfuduhu waa diidayey wayanaamu waa hurdaaya cani salaati salaaddii buu ka seexanayay almaktuubati faradka ahayd salaaddii subaxna waa ka seexanayay qur-aankiina waa diidayo waa ka tegayay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa naama haddii uu seexdo walam yusalli ounan tukanin baala shaydaanu shaydaankii baa ku kaadiyey fii udunihi dhegtiisa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abulaxwas wahuwa salaam bnu sulaym alxanafi weeyaan hiqatu mutqinun saaxibu xadiid akhrajahu asxaabu اlkutubi الsita qaala xadaanaa mansuuru can abi waa'il can cabdillaahi radia allahu canhu qaal dukira cinda الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisa waxaa lagu sheegay rajulu nin faqiila waxaa layidhi maa zaala kama tegin naa'iman inuu yahay mid hurdayo xataa asbaxa intuu ka waabariistay maa qaama ma istaagin ila salaati salaad uma istaagin ila salaatidan marka asha ku jirto waxaa dhici karta in laga wado marka maktuubadii ama in laga wado midii cahdiye inay tahay oo salaatuleyl hadda laga soo hadlaayaba in laga wado labadaba waa dhici kartaa ashu inay jinsiye tahay oo salaadba uma kicin in laga wado tii xataa faradka ahayd inaynan jinsiye ahayn oo cahdiye tahayna waa laga yaabaa salaatuleylka loo jeeda ama maktuuba loo jeeda fa qaala waxauu yidhi baala shaydaanu shaydaankii baa ku kaadiyey fii udunihi dhegtiisa ku kaadiyey shaydaanka marka kaadintaa uu ku kaadinayo waa laysku khilaafay faqiila huwa calaa xaqiiqatihi qaala alqurطubiyu wagayruhu laa maanica min dalika id laa ixaalata fiihi liannahu habata ana shayطaana yaakulu wayashrabu wayankixu falaa maanica min an yabuula inay sax tahay inay yani xaqiiqadeeda tahay wax diidaya ma leh maxaa yeeley shaydaanku waa cunaa waa cabaa waa nikaaxsadaayo jimaac buu sameeyaa inuu kaadiyo marka baciid maaha wa qiila huwa kinaayatu can sadi shayطaani uduna aladii yanaamu can salaati xataa laa yasmaca dikra waxaa kaloo layidhi waxaa laga wadaa kinaayo waa daboolayaa dhegtiisii wax wax lagu shuboo kaley noqonaysaayo ma maqlaayo aadaankii waxyaabahaas waxaa kaloo baala bimacnaa afsadana waa lagu fasiray ibnu qutaybata diina weri sidaasuu sheegay baala shaydaanu ay afsada shaydaanu fii uduni shaydaan baa dhegtiisii fasaadiyey markaasuu aadaankii iyo khayrkii maqli waayey ayb markaa wuxuu yidhi macnahaasaa marka macaanidaasaa marka ku jirta tan tarjamaday marka xadiidku waa isleeyihiin qofkii aan marka tukanin qiyaamuleyl samaynin shaydaankii baa ku kaadinaya dhigtiisa oo isagoo ka waswaasinaya inuu soo tooso oo salaaddii iyo waxaa marka uu tukada baabu اducaaءi wالsalaati min aakhiri اleyli baabu bayaani xukmi ducaa'i ducadii xukunkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay wasalaati iyo salaaddii min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa la ducaysto oo la tukado wa qaala allahu casa wajalla alla wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen muttaqiintii waayee qaliilan kaanuu waxay ahaayeen hujuucan yacnii hurdo qaliilan oo aad iyo aada u yah min alleyli habeenkii xaggiisa maa yahjacuuna ay yahjacuuna ay yahjacuuna ayay hurdaayeen marka maada marka in laga dhigo sila maada silada macnaheedu waxay tahay yacnii waa isku zaa'ida zaa'idadiiba carabka loo diidaa marka sila ayay iska yidhaahdeen mawsuulaha u malaynin marka in laga wado maadu marka waa macnahaasa saasaa la leeyahay marka yahjacuunada maada marka waxaa weeyaan iyado ciraab hadda ma qaadanaysa qaliilantaasna marka waxaa sifo looga dhigayaa marka mawsuuf maxduuf ah oo marka la yidhaha kaanuu waxay ahaayeen hujuucan yacni hurdo hurdadaasoo qaliilan yar min alleyli habeenka xaggiisa ayay yahjacuuna hurdaayeen ayay yahjacuuna hurdayeen ay maa yanaamuuna maa yahjacuuna ay maa yanaamuuna intay seexanayaan maa yanaamuuna marka haddaad doontana masderba ka sameeyo maa yanaamuuna ay nowman ay nowman qaliilan ayay kaanuu yanaamuuna ay ahayen inay seexanayaan hurdayan wa bilasxaari aroortiina hum iyagu yastakfiruuna kuwa dembi dhaaf yay weydiisanayaan qaala xadaanaa cabdulahi bni maslamata can maliki can ibni shihaabin can abi salamata waabi cabdillaahi alaqar can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal yanzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degayaa tabaaraka watacaala kula leylatin habeen kasto ila samaai dunyaa samada dhow ayuu u soo degayaa xiina yabqaa markuu haro hulusu leyli habeenka saddex dalooloo dalool alaakhiru ee dambe weliba daloolka dambe markuu haro yaquulu wuxuu dhahayaa man yadcuuni yaa i tuugayo faastajiiba lahu aan ajiibo man yas'alunii yaa i su'aalanayo fa ucdiyahu aan siiye man yastakfirunii yaa dembi dhaafi weydiisanayo faakfira lahu aan u dhaafe xadiidkani tarjamadu waa is leeyihiin habeenka xilliga dambe ducada la ducaystay salaada la tukado wax aad u fadli badan wey wuxuu waafaqayaa qofka nusuulu rabbi jalla jalaaluhu ilaahay soo degiddiisa ayuu waafaqayaa soo degitaankan ilaahay uu soo degayana sifa ficliya weeyaan ikhtiyaariya waa sifo ficli ah waaye oo ku dhacaysa mashiicada alleh iyo ilaahay markuu doono ayuu soo degaa in allaha yanzilu ilaahay wuu soo degayaa xiina yabqaa hulusu leyl markuu habeenkii ka haro waxaa kaloo alla soo degayaa cashiyata carafa carafo galabteeda ilaahay waa soo degaa ayb intaba axaadiid baa ku soo aroortay axaadiidtaasna waxaa jamciyey alimaamu daara quطni musanaf layidhaha kitaabu nusuul kitaab layidhaha kitaabu nusuul ayuu leeyahay beri hadda ka hor meeshaanaan ka akhrinay axaadiidtaas nusuulka ayuu isku soo ururiyey taqriiban ilaa kow iyo toban labaiyo toban saxaabi ayaana warisay axaadiidtaa uu keenay oo dhanna mid dhahayo yanzilu amruhu kuma jiran iyo yanzilu malakun kuma jiran xoogaa marka waxaa in la istaaga mudan meeshaan marka ibnu xajar waxbuu si marka yeelay owhaan baa marka meeshaan ku jirta laabudda owhaamtaas marka in la baraarujiyo owhaamtaas waxaa ka mida halkaan su u soo waday nusuulkii in la awilo iyo waxyaabahaasuu sheegay meesha u dambeeya marka feeri waqad xakaa abuubakr ibnu fuurak abuubakr ibnu fuurak shaykhuulbayhaqi weeyaan waa mutakalim dadkaa marka mutakallimiintuu ka mid yahay in hadda muxadida maaha ta'wiilaad buu leeyahay marka isaga wuxuu yidhi anna bacd almashaayikhi mashaayikhda qaar dabatahu yanzilu buu anna bacd almashaayikhi buu yidhi feeri marka mashaayikda qaar buu yidhi miyay yihiin mashaayikdaas mashaayikh oo xadiid miyaa mashaayikh wax soo yacni riwaayo wax ku soo naqlisay miyaa anna bacda almashaayikhi dabatahu bidami awalihi buu dabdiyey calaa xadfi lmafcuuli mafcuul marka loo xadfo ey yunzilu malakan yanziluba wuxuu dabdiyey xarfu mudaaracada in la godo maxay noqonaya markaa yanzilu haddii ya-da la godo yunzilu rubaaci buu noqda marka anzala laga bixiyey anzala marka waa mutacadi mafcuulay u baahanaya nazalana wax mafcuula uma baahanayso waa ficil qaasil oo laasima nazala waa degay bis waay mafcuulu bihi uma baahna in loo tallaabo yunzilu marka la yidhaah oo afcala laga dhigana afcala wixii faa'iideynaya waxaa weeyaan tacadi ayay keenaya mafcuul baa loo sii baahanaya yunzilu ayaa la dabdiyey buu yidhi marka yunzilu waa soo dejinaya muxuu soo dejinaa marka wixii uu soo dejinayana waa la xadfay kulaha waa lasoo qadaraan waa maxa marka ee yunzilu malakan malag ayuu soo dejinaya annaga yacnii sifa iyo waxaan ka hadlaynaa masaa'il ilaahay ku tacalluqo caqaa'id ah wax layska soo qadaranayo marka ma suurtoobi karta yunzilu malakan markaas ibnu xajar wuxuu rabaa inuu ugu nusreeyo marka qaab riwaaye ah cajiib wayuqawiihi waxaa xoojinayuu yidhi maa rawaahu nasaa'iyu wuxuu nasaa-i wariyey nasaa-i wuxuu ku wariyey camalulyowmi waleyla waa meeshuu ku wariyey horta tan min طariiqi alaqar can abi hurayrata wa abi saciidin bilafdi ina allaha yumhilu ilaahay waa sugayaa xataa yamdiya shadru lleyl habeenka barkii markuu tago ilaa uu ka tago uma ya'muru munaadiyan wuxuu amrayaa mid dhawaaqo yaquulu dhahayo hal min daacin fayustajaabu lahu uma ya'muru munaadiyan marka malagii waayo rabaa inuu dhaho marka uma ya'muru munaadiyan xadiidkaas alxadiid wa fii xadiidi cuثmaana bni abilcaas yunaadii munaadin baa dhawaaqayo hal min daacin yustajaabu lahu labadaas riwaayow keenay ta'wiilka ibnu fuuragow rabaa inuu ku xoojiyo labada riwaaya marka in wax laga dhaho u baahno ayb marka wuxuu leeyahay labadan riwaayo xadiidka hore ee abi saciid iyo abu hurayra nasaa-i camal yowma leyla ku soo saaray sanadkan marka wuxuu yidhi cumaru bnu xafs bni kiyaad can abiihi xafs bni kiyaad can ilacmash ilaa aakhirihi marka sanadka inta kale waa isleeyahay xadiidkan marka nasaa-i baa weriye uu leeyahay waxaa ku jira cumaru bnu xafs bni kiyaad xaafidka laftirkiisa taqriibka wuxuu ku yidhi iqatun rubamaa wahim iqatun rubamaa wahim tan dambe marka si fiican hoos uga xariiq feeri iqatun rubamaa wahim aabbihiis oo xadiidka warinaya xafs bnu kiyaata leeraa qaadigii qaalibuu ahaa wa qaala fii abiihina wuxuu ka yidhi iqatun faqiihun tagayara xifduhu qaliilan fi laakhiri markii qaaliga laga dhigay markii dambe xifdigiisii xoogaa yar waa doorsoomay tahdiibu tahdiibkana tahdiibu tahdiibka ibnu xajar wuxuu sheegay dhowr xadiid uu la gooni noqday xafsu ibnu khiyaadkan oo uu kala gooni noqday dadkii kale xufaadda ahaa oo isagu markaa awhaamtiis inay ka mid tahay ahaan uu u sheegay xadiid uu ku gafay buu sheegay wahunaa marka meeshaan meeqo qofuu khilaafay fiiri marka wuxuu khilaafay xafsu bnu khiyaad can ilacmash dadkii hiqaadda ahaa shucba ayuu khilaafay mansuur ibnu lmuctamir buu khilaafay fudayl ibnu khasawaan ayuu khilaafay abuu cawaana alwadaaxu bnu cabdillahi alyashkuri buu khilaafay macmar ibnu raashid ayuu khilaafay israa'iil ayuu khilaafay israa'iil ibnu yuunus intaan oo dhan yunaadii munaadin ma sheegin intaana xufaadda yunaadii munaadin ma sheegin xadiidka waa wariyeen waxay u wariyeen yanzilu rabbunaa kulla leylatin ilaa samaa'i dunya saasoo kale u wariyeen waxaan marka isagoo halkan uu ku sheegay riwaayada nasaa-i ma aynan sheegin keliya waxaa la gooni noqday xafs ibnu khiyaadkan oo uu yidhi tagayara waa doorsoona iyo cumar ibnu xafs uu yidhi hiqatun rubamaa wahim qofka haddii la yidhaha rubamaa wahimna haddii la khilaafo ama isagu uu khilaafo wahmigiisaa soo baxaaya ma tahay mise maaha wahmigiisii baa soo baxaaya meesha marka intanoo qof shantaanoo qof iska dhaafe hal qof oo ka mida iyaga iyo hadday iskhilaafaan xafsu bnu khiyaad riwaayadan shaaday noqon lahayd oo waxay noqon lahayd riwaaya munkara sooma fahmin meeshawalidaalika marka xadiidkan uu halkan ku sheegay uu ku dhigay yunsiluda waxba ma xoojinayo bal waaba shaad ama munkar waay maxaa yeele xufaaddii xadiidka muslimaa werinayo biduuni waxaan riwaayada marka xadiidka muslimna waa wariyey fii saxiixihi xadiid abi saciid iyo xadiidi abi hurayra a'immadan dariiqooda ayuu ku wariyey dariiqii jaadadoo saxda ahaa buu muslim wariyey midkaan maba werininba imaamu muslim waa kawaa ka tegey mid waa taas xadiidkan kale cuhmaanu bnu abilcaas uu sheegayana laba cilou leeyahay cillada koowaad cali bnu zayd ibni judcaan cali ibnu zayd ibni judcaan baa ku jiro waana daciif cali ibnu zayd ibni judcaan waa daciif isagii oo marka daciifa markuu khilaafo maa rawaahu lahbaat markii uu khilaafo munkaru noqon riwaayada cali bni zayd baa ku jira ibni judcaan waana daciif ninka xasanulbasrina xadiidka waa wariyey waa ku jira sanadka waana tadcan ayuu ku wariyey xasanulbasrina waa mudalis sidaad ogtiin midda iyaduna xadiidkanna waa sida midkan dambe weliba muraadka uu sheegayo xaafid maba tusaayoba xadiidkan dambe oo xadiidka dambe muxuu leeyahay wa fii xadiidi cuhmaana bni abilcaas yunaadii munaadin hal min daacin yunaadii waxaa dhawaaqaya munaadin oo ilaahay ma noqon karo munaadigaas ilaahay ma noqon kara mase ma noqon karo wou noqon kara ilaahay waa dhawaaqaa wanaadaa rabu id naadaa rabbuhu iyo qur-aanku waa ka buxo wanaadaynaahu min jaanibi tuuri ilaymani yani halkan marka riwaayada dambe xataa haddii waa saxiix la dhaho yunaadii munaadin huwa allah waay sida riwaayaadka kaleba ay sheegayaan bal fiiri marka sii soco intan marka baxi dheer oo aad u qiimo badan sheekh ilalbaniya meeshaan ku dhigay silsilat alaxaadiid adaciifa raqamkiisa saddex kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo toddoba saddex kun sideed boqol sagaashan iyo toddoba ayuu ku dhigay baxdi aad duruqdiisa loo istiicaabay ayuu ku dhigay meesha kaasuu marka halkaas marka u laabta kowthari iyo ninka leeraa saqaafna aad buu ugu radiyey meeshaas iyo meelahani ka ugaarta meeshaan marka fiiri siduu u waday wuxuu yidhi haddana qaala alqurdubiyu bihada yartaficu lishkaal walaa ibnu xajar marka wuxuu yidhi walaa yucakiru calayhi ma fii riwaayati rifaacati aljuhani marka isagu waxaan riwaayadkan uu sheegay wuxuu ogyahay wax ka daba tegaya inay jiraan moogta markaasuu wuxuu yidhi tackiir ku samayn maayuu yidhi riwaayadda rifaacati aljuhani oo waa maxay yanzilu allaahu ilaahay baa soo degaya ila samaa'i dunyaa fayaquulu wuxuu dhahayaa laa as'alu can cibaadii hayrii laa yas'alu can cibaadii hayrii addoommadayda xaggooda cid aniga aan ahayn wax weydiin mayso anaa wax weydiinaya xadiidkan dawacadiihe ogow addoommadayda cidaan aniga ahayn waxba su'aali mayso anaa su'aalayo yaan dembi dhaafaa dhahaay xadiidkan baa kala gooyey marka liannahu laysa fii dalika maa yadfacu ta'wiila almadkuur saasuu iska yiri maxaa yeele xadiidkani kuma cad ma ku jirta buu leeyahay ta'wiilkii lasoo sheegay wax dafcinaya xadiidkan kuma jira uu leeyahay saynan ugu jirin ibnu taymiya waaba ku jirta ayuu leeyahay isagana ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhi waxaa caddaynaya waxa warkaan dhahaya malag inuunan ahayn man yadcuunii baa ku jirta malagu man yadcuunii qofaan ilaahay ahayn ma dhihi karo soo ma fahmi marka axaadiidta nusuulku madhabu salaf marka aan ka raacno madhabta salafku waxay ahayd imraaruhaa kamaa jaa-at bilaa kayfin sideeda in loo maro iyadoon la takyiifinin tashbiihna la samaynin ayb inta duruqo ay ku timidna yacni sidaasaa marka laga qaadanaa ibnu rajab isagu aad buu u wanaajiyey saddex saddex qowl baa ku jirta qowl wuxuu ka dhigay sifa ikhtiyaariya in laga dhigo cabdullahi ibnu mubaarak iyo nucaym ibnu xamaad yaa ku tageen buu yidhi qaar baa marka meeshaas waxay ka sii dhalaaliyeen buu yidhi nusuulku inuu xaraka iyo intiqaal iyo waxaas qaaraa sheegay salafka damaahani ogu dadka dambe ibnu imaam axmedna wuxuu yidhi bacd alxanaabila waxaan umalaynay inuu xambal ka waday musanaf buu alifay xarakada iyo waxyaabaha intiqaalka waxaa sheegaya taas isagu waa diiday marka dabcan intiqaal iyo waxaas in la gala maba aha nafya walaa ihbaatan ilaahay ma dhaqaaqa waxaas annagu yani dhaqaaqa iyo waxyaabaha alfaadda aan kitaabna ku soo aroorin sunnana ku soo aroorin laa nanfii walaa nuhbit mana sugayna mana anfinayna ilaa aan nidhaahno qofku maxaa ka wadaa hadduu yidhaahdo aniga dhaqdhaqaaqan waxaanba u aqaanaa ilaahay inuu soo degaayo waxaan leenahay markaas warniyow tacbiirka iyo macnaha waa kaa xun yahay macnaha laakiin aad sheegaysid waa aaminsannahay ilaahayna waa u sugaynaa maxaa yeele asaa isu sugan haddii marka uu yidhaahdo yacni aniga waxaan ka wadaa dadka dhaqdhaqaaqooda iyo meel dadka intay say dadka meelaha uga soo degtaan iyo waxaas annaga ilaahay waa ka anfinaynaa laysa kamidlii shay un baan leenahay soma fahmin marka meeshaan ayb nafyi ibaat midba inaan loo gelin maxaa yeele wax soo aroorayba ma aha maxaa nagu wata nafyigeeda iyo ibaatkeeda ibaatinteeda ayb qowl labaad marka isaga wuxuu ka dhigay qolo iyagu nusuulku waa nusuulu raxma dhehayso waxa soo degaya waa naxariista allah iyo amarka allah soo degaayo qola saasay tiri qoladaa wuxuu yidhi imaam maalik bay wax ka sheegeen ibnu rajab isaga marka wuxuu yidhi walaa adunnuhu yasixu mana u malaynayo yidhi imaam maalik inuu ka ansaxayo waxaas marka imaam maalik waxa ay ka sheegeen waa maxay riwaaya waxay yidhaahdeen imaam maalik baa wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa yanzilu amruhu imaam maaliga yidhi riwaayadaas marka imaam maalik biitifaaqi alculamaa inay kadib iyo been imaam maalik laga been abuurtay inay tahay ayay itifaaq culammada ku tageen maxaa yeeley ninka ka warinaayo xabiib ibnu abi xabiib xabiib ibnu abi xabiib weeyaan ninkaasuna ibnu imaamu dahabi siyarka wuxuu ku yidhi xabiib mashhuurun waa nin caan iska muxuu caan ku yaana kadib iban inta jirto ee culammada marka xadiidka ayuu soo ayaa marka waxay yidhaahdeen waa kadaab waa nin imaam maalik ku been abuurto u ahaa jiray ayaa la yidhi marka imaam maalik nin ku been abuurto wuxuu ka sheegay keligiis maas wax saxa ama yanzilu amruhu iyo raxmatuhu imaam maalik laga sheegay wax jira ma aha ninkaas baa dhex fadhiya marka xabiib ibnu abi xabiib la leeyahay waana kadaab ninkaa weliba ruwaadda yani culamaa uljarxi watacdiil oo dhan kadaab waayay dhaheen marka riwaayo nin kadaaba wato naga daaya riwaayo saxiixa imaam maalik keen meeshaa marka iyada taas madhabka saddexaadna wuxuu ka dhigay madhabka ay salafku u badan yihiin waana wuxuu yidhi in nusuulka la sugo bilaa kayfin wa bilaa tashbiihin markaasuu xamaad ibnu zayd uu keenay oo uu yidhi marka huwa huwa fii makaanihi yaqrubu min khalqihi kayfa yashaa ilaahay waa sidiisii siduu isu tilmaamay un weeyaan khalqigiisana sidou doono ugu soo dhowaadaa sidou doono usoo degaa annaga ma naqaano sideedaasaan u sugayna meeshaan marka nusuulka mutaakhiriinta culammada mutaakhiriintu waa ku raftaan ilaa xaddi maa qofkii ilaahay ka badbaadiyey maahane in badan oo ka mida meelahan xoogaa wax qofku uusan qalbigiisa ku daawoobayno fara badan baa lagu arkaa baynamaa markaad akhriso kutubihii salafka ah u noqoto qalbigaaga wuxuu ku daawoobaya arkaysaa waa maxay laysa ka milihi shay-un oo huwa samiicu basiir xataa mutakalimiinta iyaga laftirkooda iskhilaafaya mararka qaar waxay leeyihiin wa xataa ta'wiilku in laga taga sooma fiicni leeyihin maxaa yeele markaad leedahay yanzilu waxaa rabbuna amruhu baa laga wadaa tafaasiirtii tirada badnayd oo adiga qeybka ahayd ayaad hal xaba adiga ka soo qabato ka caleema saaratay yaa kuu waxyoodeyn halkaas xabada warkay wareeraan bay marka waxay leeyihiin madhabu tafwiidkaa fiicanay dhahayn tafwiidkii marka iyada haddii la yidhaha naftirkeeda tafwiidulkayfiya waa iska macquul sax w tafwiidulkayfiya haddii la dhaho madhabka macquulka kaas laakiin tafwiid baa fiican haddii la yidhaha waxaan maba aqaanaba wax laga wado madhabki salafku maahayn iyaduna saas oo xadiidyadan marka sheega la yidhaahdo waa rumay jireen waana fasiri jireen sidaasayna u fasiri jireen ay tahay sooma fahmi sida imaamu tirmidina uu sheegay oo salafku wuxuu yidhi axaadiidtan waa fasiri jireen jahmiyada siday ku fasirto si aan ahayn idan tafsiir wal-iimaanu bihi waajibun marka la leeyahayna haddaadan macnoba fahmin maxaad rumaynaysaa adigana haddaadan macno kasin ama aadan macno fahmin waxa aad rumaynaysaa maxay yihiin iimaan ma suurtogeli kara marka madhabta salafka un markaa in lagu socdo maahan sida khalafku ay yidhaahdaanoo madhabu salafi aslam wa madhabu lkhalafi aclam abaatil waay nacam ibnu teymiyana wuxuu yidhi waaba nabdu lislaami waraaa dahriga maana hadda kitaabkay sunnada in calaa fahmi salafi saalix loo fahmo aan annaga addoomo ku nahay oo mulsam nagu ah qasabna nagu ah qof walba taasaa qasabku ah ninkii culamaa culammada dambe madhabtii salafka sheegaayo oo dadkii yacnii waa tan dhahayo soo bixinaayo waa la raaca dii laakiin madhabtii salafka iyo culummadii dambe ay iskhilaafaan madhabtii salafka kulligoodna marka ma dhici karta inay ka weecdaan oy ka leexdaan culummadii dambe qaar unbaa u taagan xaqa iyada meeshaas marka ibnu rajab sharxiisa aada ha loo fiiriyo sharx fiican oo iska gaaban oo kooban buu saaray iyo kitaabkaas daara qutni iyo uu tilmaama oo nusuulka ay ku saabsan iska jooga wila towfiiq sal allah sal allah alaihi